إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo askar ka tirsan ciidanka danab ee uu maraykanka tababartay ayaa lagu dilay deegaanka farsooley kadib markii ay halkaasi weerar kusoo qaadeen dowladda itoobiya ayaa codsatay in aan dalka soomaaliya laga saarin ciidamada shisheeye ee admis kuwaasoo mudbixitaankooda ugu dambeeya ay aada u soo dhowaatay waxaa maanta xildhibaan kale oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka loo diiday inuu ka duulo garoonka magaalada muqdisho dagaallo culus ayaa lasoo sheegayaa inay ka socdaan qayb ka mid ah gobolka amxaarada ee dalka itoobiya wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askar ka soo goostay maamulka jubbaland dowladda itoobiya oo walaac ka muujisay hubka ay masar u soo qaaday dowladda federaalka ayadoo ka digtay in hubkaasi uu gacanta u galo mujaahidiinta al-shabaab qodobada wararka ugu doroon ayay ahaayeen u diyaargaroobay iyagoo dhammaystiran
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan askar ka tirsan ciidamada danab ee uu maraykanku tababartay ayaa lagu dilay deegaanka farsooley kadib markii ay halkaasi weerar kusoo qaadeen warkaasi cabdiraxmaan beder ayaa soo gudbinaya ciidanka danab ayaa rasaas ooda uga qaaday xaafado ka tirsan deegaanka farsooley iyo hoostaga degmada toorotorow ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose kadib markii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kala kulmeen weerar aanay filanaynin ciidanka danab waxaa dagaalka looga dilay afar askari iyadoo looga dhaawacay saddex kale waxayna xerada baledog la geeyeen meydka askartii laga dilay iyo kobii laga dhaawacay sida yal furqaan u xaqiijiyaan ila lagu kalsoon yahay danab ayaa rasaas ula kacaa xaafadaha ku furay muddadii ay meydka iyo dhaawacyada qaadayeen waxaana dadka reedka ka soo gaaray dhaawac afar qofood ah oo saddex ka mid ay haween yihiin siday inoo sheegeen dadka deegaanka iyo ehelada dhibanayaasha ee waxyeeladu kaga yimid ciidamada maraykanka u shaqeeya nimankii ridada murtadiinta iyo saliibiinta xalay mana anagoo iska jijiifin soo weeraray dad marisoo masaakiina iska jijiifo guryahooda jiifaxabada u galay mahana dhib kal maqalno insha allahu wax kale ma nagu haystaane wama naqamuu ilaa an yuuminuu billahi alcaziizi alxamiid intaasay nagu haystaan saddex haween ah iyo odigoo ayaa mana geereen dhaawaca algabaraan u daran alxamdulilah ayagana way roon yihiin aaday u ladan yihiin gabadhii mana meel gurmada loo qaaday way fiican tahay dhib kale ma jiro dad waaweyn waayo dada guryahooda iska jiifo manaa guryahooda iska jiifa ehel dad waaweyn waayo adeer alxamdulilah kulleyb waa qadarta ilaahi waa qoran tahay aniga magacayga waxaa la yidhahdaa cabdi maxamed cali cabdidulaalka war leh ayaan ahay odayga magaaladan waa ahay wixii ilaahay noo soo qoran alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa ku mahadsan nimankii oo marka oo nabaddiidka ahay oo inkaarta qabay ayaa marka xalay toban sac camal ayaa marka masoo weerareen anagoo marka iska jiifno guryahayna iska jiifno iyo dad maciishada iska soo raadsadeen intaas unbaa marka ilaahay qadartiisa marka qadar toban sac camal ah ay marka xabad noogu soo fureen guryahanaan iska jiifnay waxba kama galabsano waxaan ka hadlayno male marka intii dhacdo waa intaas dhaawac dhimasha ilaahay kulley waana gudbiye laakiin wixii dhaawac ah intaa adigo marka oo nabdoonku kuu sheego way ciidamada maraykanka ka ugaarto ee baangaraaf ama danab shaqooyinka ugu weyn ay maraykanka u qabtaan ayaa dhibaataynta dadka reedka iyo la dagaalanka horumarka bulshada marar badan waxay xerada beledogle ka soo qaadeen xayawaanka doonfaarka loo yaqaano nooc ka mid a oo dhib badan islamarkaana laga keenay dalka dibaddiisa kaasoo doonfaarkii hore u joogay dalka ka xaalufin badan arrintan ayaa ka dhigan in ciidamada maraykanka u shaqeeya ay la dagaalamayaan dadka soomaaliyeed noloshooda tacabka beerahooda iyo horumarkooda amni ujeeddaduna waxay tahay in dadka qaxooti noqdaan oo iska xaadiriyaan xerya ay ka soo oodeen magaalada muqdisho sida ay sheegayaan aqoon-yahanada soomaaliyeed dowladda itoobiya ayaa codsatay in aan dalka soomaaliya laga saarin ciidamada shisheeye ee admis kuwaasoo muddo bixitaankooda ugu dambeeya ay aada u soo dhowaatay tafaasiisha warkaasi farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya wasiirka arrimaha dibadda itoobiya taye ateska salasiya ayaa sheegay in loo baahan yahay in si taxadir leh looga fiirsado ka hor inta aan la go'aamin qabanqaabada bixitaanka ugu dambeeya ee ciidamada atmis ataska ayaa dhanka kale sheegay in loo baahan yahay in la tixgeliyo dadaalada joogtada ah ee ciidamada etoobiya ay kula dagaalamayaan waxa ay ugu yeereen kooxaha mintidiinta asal raaca ah hadalkan ayuu sheegay intii lagu guda jiray kulan uu la yeeshay katharine moly oo ah kaaliyaha xoghayaha arrimaha afrika u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka taya ayaa muujiyey sida ay etoobiya uga go'an tahay horumarinta nabad iyo ammaan ka dhacda gobolka geeska afrika isagoo nabadda u arka in meesha laga saaro cid walba oo ku dhaqmaysa diinta islaamka kana soo horjeeda waxa ay etoobiyaanka diin ahaan u aaminsan yihiin labadeenna waxaan xaqiijinnay muhiimadda ay leedahay sii wadidda dadaalkayga ku aadan dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo dhismaha nabadda iyo amniga gobolka ayuu yidhi wasiir taye dooddiisa kadib etoobiya ayaa maalintii daraad ahayd walaac ka muujisay hub ay dowladda masar ka soo dejisay muqdisho kaasoo ay sheegtay inuu u gacan geli doono xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa maanta xildhibaan kale oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka loo diiday inuu ka duulo garoonka magaalada muqdisho warkaasi waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax diiriye mar kale dowladda federaalka ayaa xildhibaano ka tirsan baarlamanka u diiday inay u safraan magaalada baydhabo u ka arrimiyo maamulka la baxay koonfur galbeed waxaase agtay ciidamada sirdoonka dowladda federaalka gaar ahaan kuwa ka howlgala garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ay u diideen inuu halkaasi ka duulo xildhibaan maxamed sheekh cabdulaahi ciiro oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka xildhibaankan ayaa markii uu tegey garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho lagu wargeliyey inuusan u safri karin magaalada baydhabo ee xarunta gobolka ba'y horey waxaa sidan oo kale loogu diiday inay garoonka ka duusho haweenay lagu magacaabo sarada oo iyaduna ka mid ah xildhibaanada tallaabadan ayaa imanaysa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay warbaahintu tabinaysay in heshiis hordhaca laga gaaray khilaafka xasan sheekh maxamuud iyo laaftagareen dagaalo culus ayaa laga soo sheegayaa inay ka socdaan qeybo ka mid ah gobolka amxaarada ee dalka itoobiya zakariya cumar ayaa faahfaahinaya dagaaladan oo u dhexeeyey maleeshiyaadka mucaaradka jabhadda fano iyo ciidamada militariga etoobiya ayaa waxa ay ka bilowdeen qaybo ka mid ah deegaanada ismaamulka amxaarada warbaahinta waddanka etoobiya ayaa tabinayso in dagaaladan hadda socdo ay bilowdeen axaddii lasoo dhaafay islamarkaana ay ka dhaceen deegaano ka tirsan ismaamulka amxaarada dada goobjoogayaal ah ayaa warinaya in goobaha ay dagaalada ka socdaan ay ka mid yihiin armajihow amhara saynti oo ka tirsan gobolka wallah lasti iyo tega iyo deegaano kale oo muhiim ah warbaahinta taabacsan kooxda mucaaradka ee fano ayaa xaggeeda sheegtay in ciidamo hubaysan oo iyada ka tirsan ay weerar xooggan ku qaadeen magaalooyin ka tirsan gobolka shawa ee dhaca deegaanada ismaamulka amxaarada in maamulka adis ababa uu qorsheenayo howlgallo duqayn ah oo uu ku beegsanayo kooxda mucaaradka ee dagaalka adag kula jirta ciidamada militariga etoobiya dowladda etoobiya ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ay wajahaysay dagaallo xooggan oo ay kula jirtay ciidamada jabhadda mucaaradka ee fano waxaana dagaaladaasi dowladda etoobiya ay ka dhaxashay in deegaano ballaaran oo ay gacanta ku haysay ay la wareegaan kooxda mucaaradka ee fano wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askar ka soo goostay dowladda federaalka sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cali aadan laba askari oo ka tirsan maamulka la baxay jubbaland ayaa isku soo dhiibayay walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose askartan ayaa ka kala yimid degmooyinka kala ah degmada afmadow iyo deegaanka kulbiyow waxaana qaabilay dhinacyada ku shaqada leh ee walaayada askartan ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa lagu soo bandhigay walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose askariga ugu horreeya ayaa ka sheekeeyey ciidamadii uu ka tirsanaa iyo halka uu ka howlgeli jiray marka afmadoon xaradan waskudan ka tirsanay haddana waa maasha allah muslimiintan la joogaa caadi askari qorigiis wato qori booshkiiyaa lii siiyey marka askartan ka tirsana waxyaala aan arkay haddee ruux dembi aan galan dii dembi lasoo saaro ama oo shabaab aan ahayn oo la dhaha shabaabaad tahay camal lagu soo xirto dhibka soona aa lasoo xirana qofka hadii laga shakay lambarihiisa la baraa waa shabaabaad la shaqaysa camal lagu soo xirana oo waxbana aan ka jirin ruuxan liiska loo shacab caadi soomaali marka haddee odayaashii waxay amaanaya marka in lacag lagu deysanaya diidaya marka marka saa ayadaa jirta kollow dadkaasna waxaan u rajeynaya inay taa ay ka waanto waan adii kun iyo shan boqol ama kun sidaa sida ruux kasta uu ka lacag badan camal saasaa laga qaaday magacayga waa cabdifataax cali shir dhugow waxaan ka tirsanaa ciidamada jubbaland waxaana jooga jaaboni maantana waxaa la joogaa walaayada islaamka alxamdulilah waxaan ka raacay kulbiyow tababar waan soo qaatay muddo saddex bilood ah ciidanka dee jaaboni baan iska dhex joogay nin soddon laba askari baan iska marka muddo yarna waan ka tirsanaa askarigan ayaa markuu u go-aansaday inuu ka soo baxo jubbaland wuxuu la soo xiriiray ehelkiisa isagoo wax uusan filaynin kala kulmay walaayada taas oo ah in uu wixii watay loo lacageeyey ehelkeyaan lasoo xiriiray qaraabadii inta joogtaan lasoo xiriiray sidaa marka aan aan kusoo baxay qori booshaan la timid muslimiintuna ay lacageen saa'id waxa farxad lama dhigi karo meel lagaa nacbi tagi doontaa marka hore islaa niyaddii ku jirta laakiin meel laga jecel anuu maaha kaasuu dhaween wanaagsan ballaaran iyo fideen gacan fideen kuwa waxaan dhihi lahaa meesheeda kasoo waanto oo kasoo taga aan dhihi lahaa kaloo hadda waxaan dhihi lahaa kuwa meesha joogo murtidiinta ah qoryihiin la soo taga soo waanto ilaahay idiin soo hanuuniyo inta imaada ani qorigeydaan lima horta waa lii lacagayey maasha allah taa iyadan waa ku faraxsanahay marka dadkaas waxaan baaq ugu diri lahaa inay imaadaan dhalinyarada ah meesha joogta ku lunsan ilaahay idiin soo hanuuniyaan dhihi lahaa muslimiintuna u imaada dadkiina dhinac ka raacaan dhihi lahaa marka haddana waxaan joogaa walaayada islaamkaan la joogaa hambalyaan leeya waxaa ligu soo dhigay si wanaagsan baa ligu soo dhigay gacan furan oo naxariis ku jirto marka aad baan ugu mahadcelinaya walaayada islaamka si wanaagsan bay ugu soo dhaweysay waxaan ugu baaqaya inay iskaga soo caraan meesha iskaga soo baxaan gacan furan ayaa lagu soo dhaweynaya ma aha markii ugu horreysay oo ay wilaayada soo bandhigto askar ka soo goosatay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambeyntii dowladda itoobiya oo walaac ka muujisay hubka ay masar ugu deeqday dowladda federaalka iyadoo ka digtay in hubkaasi uu gacanta u galo xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixinta warkaasi zakariyo cumar ayaa ka warramaya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka itoobiya tayaaskii silaasi ayaa sheegay in shixnadaha hubka ah ee ay masar ka dejinayso magaalada muqdisho ay keenayso inay sii xumaato xaaladda mandiqadda geeska afrika hubkaasina ku dambayn doono gacanta wuxuu ugu yeeray argagixisada wakaaladda wararka ee itoobiya ayaa ka soo xigatay wasiirka arrimaha dibadda waddankaasi in itoobiya ay walaac xoggan ka muujinayso shixnadaha hubka ah ee ka degay muqdisho kaas oo uu sheegay inuu sii burburinayo xaaladda amni xumo ee horeyba uga jirtay dalka soomaaliya waan ka walaacsannahay in hubkaasi uu uga sii daro xaaladda amni ee dalka soomaaliya ugu dambayntiina wuxuu ku biyo shuban doonaa gacanta argagixisada soomaaliya joogta ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda itoobiya taaya aski silaasi rashiid cabdi oo ah falanqeyo ka tirsan xarunta daraasaadka amniga ee sahan oo la hadlay wakaaladda royters ayaa dhankiisa sheegay inay aad u xooggan tahay cabsida laga qabo in hubka masar ay la wareegto xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu sheegay in sannadkii labada kun saddex iyo labaatanka ay hub fara badan kula wareegtay weeraradii ay ku qaaday saldhigyada ciidamada dowladda federaalka dowladda itoobiya iyo masar oo isku haysta biyoxireenka nahda ee laga dhisay webiga anniil ayaa doonaya in soomaaliya ay ka dhigtaan saaxa militari oo ay ku loolamaan mid welibaneh uu midka kale uu cadaadisa ka saaro sida muuqatana labadan dowladoodba waxa ay kala wataan dhinacyo soomaali ah oo aan danaha soomaaliya ka fikiraynin kuwaas oo kale ah dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sida ay tilmaamayaan waxgaradka soomaaliyeed warkii alfurqaanna xilligan waa naga intaa